أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati towba waxaa noo soo dembeeyey aayadihii ku saabsanaa labadii qolo oo allah subxaanahu watacaala uu kala tilmaamay munaafiqiintii iyo xaalkooda siduu ahaa iyo waxaa noo soo dembeeyey rasuulka iyo mu'miniinta wixii allah subxaanahu watacaala uu ku abaalmariyey allah wuxuu leeyahay halkan wajaa-a almucadiruuna wajaa-a waxaa yimid almucadiruuna kuwii cudur daaranayay ayaa yimaadeen min alacraabi reer baadiyaha xaal ay yihiin liyu'dana si loogu idno oo loogu idmo lahum iyaga waqacada aladiina kuwiina way fadhiisteen kadabuu u been sheegay allaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkiisii beenta u sheegay sayusiibu aladiina kuwii waxaa haleeli doono oo asiibi doono kafaruu kufriyey minhum xaalay iyaga ka mid yihiin cadaabun cadaab ayaa asiibi doono cadaabka oo aaliimun mu'limun xanuujinayo wa jaa-a waxaa yimid almucadiruuna meeshan marka quraa'da tobanka ah ee qiraa'adoodu ay mutawaatirka tahay yacquub ayaa wuxuu ka akhriyey wajaa-a almucdiruuna ibnu cabaasna sidaasoo kale uu akhriyey marka la yidhaahdo almucdiruuna iyo almucadiruunana macaanidu waa kala yargadisnaanaysaa haddii la yidhaahdo almucdiruuna min acdara ayay ka timid waana qof cudurdaarkiisu maqbuul uu yahay ayaa laga hadlayaa markaas waa qof markaa cudurdaarkii cudurdaar sax a la yimid oo isaga markaa yacnii cudurdaarkiisu uu sax yahay marka la yidhaahdo wajaa-a almucadiruunana waxaa weeyaan kuwii iyagu iska cudur daaranayay cudurdaarkoodana uusan dhab ahayn dayib sidaa markay tahay labadaa tafsiirna aayadda wayba ku jiraanba dadkan la tilmaamaya dad cudurdaar leh miyay ahaayeen mase dad cudurdaarkoodu ou been yahay bay ahaayeen labada tafsiirba marka waa la tilmaamaa laakiin labada qiraa-o waa laysku tawjiihin karaa labadoodaba wajaa-a almucadiruuna iyo marka la yidhaah wajaa-a almucadiruuna marka ay tahay bimacnaa almucdiruuna waa laga dhigi karaa sida looga dhigayana waxa ay tahay asalku almucadiruuna waxay ahayd almuctadiruuna almuctadiruuna bay ahayd daalkii iyo waxaa laysku idqaamay marka ta'da liqurbi lmakhrajka dartiis markaasay mucadiruuna noqotay ayb xarakadii baa marka caynta inta loo soo guuriyey ayaa almucadiruuna ay noqotay marka calaa dalika almucadiruuna iyo almucdiruuna isku macnay noqonayaan ayb walidaalika marka wajaa-a almucdiruuna marka la yidhaahdo hal macnaa un imaanaya dad cudurdaarkoodu maqbuul uu yahay oo sax uu yahay almucadiruunada ayaa laba macno marka labada macno ay ku jirayaan oo ah inay muxiqiin ahaayeen cudurdaarkoodaas waa marka la yidhaha almucadiruunada muctadiruunay awal ahayd sidaas baa marka idqaam ayaa dhacay naqli ayaa haddana dhacay markaasaa mucadiruuna saa ay ku noqotay tafsiirka labaadna mucadiriin in sideeda almucadiruuna inay sideeda tahay loona jeedo dadkii ayagu aan cudurdaarka lahayn laakiin cudur daaranaya cudurdaarka beenta ah cudur daaranaya aduu tafaasiirtaas baa marka aayadda ku jirto wa jaa-a waxaa yimid almucadiruuna kuwii cudur daaranayay ayaa yimaadeen min alacraabi reer baadiyaha xaal ay yihiin kuwaasi liyu'dana si loogu idmo oo loogu fasaxo lahum iyaga yacnii filqucuudi fadhiga in loo idmo marka iyo inay markaa dib maraan oo ay markaa joogaan in loo idmo waqacada aladiina kuwii way fadhiisteen kafaruu kadabuu u been sheegay allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa kuwii alle rasuul kuwii beenta u sheegayna waa munaafiqiintii nifaaqooda ou dhabta ahaaye waa fadhiisteen iyaga sayusiibu aladiina kuwii waxaa asiibi doono kafaruu kufriyey minhum xaalay iyaga ka mid yihiin kuwaasi kuwaa lasoo sheegay cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo yacnii marka kuwa dulmiga falay ee kufriyey ee markaa yacnii kufriga la yimid minhum xaalay yihiin iyaga cadaabun cadaab ayaa asiibi doona cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo laysa clى الضcafaaءi wla clى اlmarضى wla clى اladina la yجiduuna ma yunfiquuna xaraju ida naصxuu lilahi warasuulih laysa ma ahaanin cala الضucafaaءi kuwa taagta daran korkooda walaa cala اlmarضىa kuwa jiran korkooda ma ahaanin walaa clى اladiina kuwii korkoodana ma ahaanin laa yajiduuna aan helaynin maa waxa yunfiquuna ay ku nafaqeeyaan jihaadka ay aadayaan ay iskaga bixiyaan aan helaynin xarajun wax dembi ah korkooda ma ahaanin idaa haddii nasaxuu ay daacad u noqdaan allaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkiisa hadday daacad idaa haddii nasaxuu daacad ay u noqdaan lilaahi alle iyo wa rasuulihi rasuulkiisa maa cala almuxsiniina muxsiniin korkooda ma ahaanin min sabiilin wax jid ah oo lagu ciqaabo korkooda ma ahaanin wallaahu alle gafuurun alle dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan walaa cala aladiina kuwii korkoodana dembi ma ahaanin idaa maa atowka markay kuu yimaadeen litaxmila inaad qaaddo ood xambaarto hum iyaga qulta aad tidhi laa ajidu ma helayo maa shay ma helaya axmilukum aan idinku qaado calayhi maaga korkiisaba tawallow ay jeesteen kuwaasi wax dembiga korkooda ma ahaanin ay iska laabteen oy jeesteen walxaal acyunuhum indhahooduna tafiidu ay da-ayso min addamci ilin xaal ay ka buuxdo xasanan liajli xusnin murug darteedna sidaa ay marka ugu ilmeynayaan anlaa yajiduu bianlaa yajiduu inaynan helin ay ka murgayaan darteed maa waxa yunfiquuna ay bixinayaan oy jihaadka isaga bixiyaan aan helaynin inamaa wax kale maahane assabiilu jidka wax lagu ciqaabaa alla oo wax ku ciqaabayo cala aladiina kuwii korkoodu ahaaday cala aladiina kuwii korkooda ayuu ahaaday yasta'dinuunaka kaa idin dalbanayeen adiga oo inay fariistaan kaaga idin qaadanayay walxaal hum iyaga oo aqniyaa u haysto oo tanaadiin ah raduu way raalli noqdeen bi an yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi haweenka iyo ilmaha yacni macooda haweenka macooda inay ahaadaan bay raalli ku noqdeen wa tabaca allaahu alla waa daboolay calaa quluubihim quluubtooda korkeeda ayuu daboolay fahum iyagu laa yaclamuuna ma garanayaanoo waxba ma oga aayaddan alla wuxuu tilmaamayaa dadka cudurdaarka leh iyo kuwa aan cudurdaarka lahayn ayb marka alla wuxuu leeyahay laysa ma ahaanin cala ducafaa'i kuwa taagta daran ibnu cabaas wuxuu yidhi ducafada waxaa loo jeedaa azamnaa dadka naafada ah ayb iyo walmashaayikhi odayaalka waayeelka ah iyo walcajazati iyo kuwa caajiska ah yaa loo jeedaa waqiila waxaa la yidhi humu sibyaanu naa ilmaha yaryarkana waa waa lagu sheegay waqiila anniswaan naagaha ayaa la yidhi intaba macaanidaas dhan dee ducafo waa iska yihiin ilmihii iyo haweenkii iyo waayeeladii iyo way iska yihiin wixii lagu macneeya laysa ma ahaanin cala alducafaa'i kuwa taagta daran korkooda walaa cala almardaa kuwa jiran korkooda ma ahaanin walaa cala aladiina kuwii korkoodana ma ahaanin laa yajiduuna aan helaynin maa waxa yunfiquuna ay nafaqeeyaan wax ay jihaadka ku aadaan oo ay nafaqeeyaan oo ay jihaadkii ku nafaqeeyaan kuwa aan helaynin xarajun ay ismun wax dembi ah kuwaa korkooda ma ahaanin aayadda marka waxay asal u tahay oo laga qaadanayaa qofka suquud utakaaliifi can ilcaajizi qofka hadduu caajis yahay ee awooddii laga qaaday takaaliiftii awooddaa ku tacalluqday waa laga rafciyey waa laga qaadayaa aayadda asal marka waxay ku tahay aslun fii suquudi takaalii fii suquudi atakliifi can ilcaajis qofka caajiska takliifkii markaa in laga qaaday takliifkaa laga qaadayana de marna waa laga qaadayaa laakiin ilaa bedelin bedel baa laga rabaa ee markaasoo kale waxay tahay qofka waxaa la yidhi istaag ha ku tukado salli qaa'iman in istadacta ayuu nebigu yidhi istaag ku tuko haddaad awoodid waa la awoodi waayo istaaggii bedelay leedahay salaaddii ka tag laguma dhihin fain lam tastatic faqaacidan marka waxaa weeyaan waa suquudun ilaa bedel ayaa la yidhaha kaas qofkii waa ka caajizay ruknigan ama cibaadadan laakiin bedelaa jiro biyihii baad isticmaali weysay ood ku weyse qaadan weysay waa ka caajistay ciid baad ku tayamumsanaysaa waa bedel iyadana ruqso marka bedel leh waay mararka qaarna waxa ay tahay taaratan waxay noqonaysaa markaa ilaa gurmin cibaadadii waa ka caajistay waa laga dhaafayaa laakiin bedel maal ah baad bixinaysaa soonkaa ka mid a taasoo kale nacam oo qofkii matalan soonkii waa awoodi waaye waa iska waayeel duq ah soonkii ma karo ma awoodo xiskiisii waa joogaa bedel buu leeyahay soonkii waa laga waa laga waa laga daayey laakiin waxaa ku jira meesha qurmi baa laga rabaa maal buu bixinayaayo maalinkiiba miskiin buu koombo badar ah ou siinayaa cibaadadiibay bedel ka noqonay marka ayib cibaadaadku marka sidaas shareecadu marka waxaa dareemaya inay ku dhisan tahay marka yusri iyo fudayd oo qofka cibaado isagu awooddiisaa lagu kallifay haddii uu awoodi waayena bedel cibaadada ajarkii laga rabay ila ilaahay markuu cibaadaadkan annaga nagu addoonsanaya inuu nagu dhibo kuma talagelin ee waxay tahay xigmada ka dambayso innaga ina lagu dahiro quluubteenna oo haddii cibaadaadkaa la waayo qofku qalbigiisii ma dahirsamaayo qofkani waa awoodi waaye mid kalea loogu bedelayaa ilaa dahaaratulqalbi waa la rabaa weli macnahaas weyn baa ku jira marka dayib aayaddana marka taasay tilmaamaysaa mar haddii alla yidhi wasfi baa marka lagu tilmaamo laysa cala alducafaa'i walaa cala almardaa walaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahanin laa yajiduuna aan helaynin maa waxa yunfiquuna ay bixiyaan oo ay jihaadka ku bixinayaan kuwa aan helaynin xarajun wax dembiya korkooda ma ahaanin goorma laakiin idaa haddii nasaxuu ay daacad u noqdaan lilaahi alla iyo wa rasuulihi rasuulkiisa idaa nasaxuu annusxu waxaa weeyaan islaaxu alcamali cani algishi camalka in laga hagaajiyo khiyaano haddaynan khiyaano iyo daba iyo yacni dibindaabiye aynan u duugnayn oo aynan u qarsoonayn dadkaa awoodi waaye waxba la dembi looma haysto meeshaa marka alimaam moxamed ibnu nasr almarwasi raximahu llah wuxuu yidhaahdaa nusxiga iyo daacadnimada waa cibaadada marna aan qofka ka dhacaynin hadda waa kanaayo dadkani jihaadkii waa ka dhacay daacadnimadii mama ka dhacday laakiin maya haddii adiga ay cibaadaadka qaar aad awoodi weyso ay kaa dhacaan khiyaano la-aan iyo daacadnimaa lagaa rabaa mar kasta iyada taasi waa ku haysataa cibaado walboo la qabanayana waa inay daacad la socoto haddii nusxi iyo daacadnimo aanay jirin xataa cibaadada haddaad qabato waxba ka heli maysid laakiin marka cibaadadii aada awoodi weysay daacadnimana alla kugu ogaado ajarkii cibaadadaasba waa helaysaa leanna dadkan aayaddan ay ka waramaysaa xadiid anas uu warinayo saxeixa ku sugan ayaa wuxuu ahaa nabiga sal ll ly slam uu yidhi iyadoo tabuuk la joogo ayaa wuxuu ku yidhi rag ayaad waxaad uga soo tagteen inna inakum khallaftum rijaalan dad ayaad gadaal uga soo tagteen maa sirtum masiiran socod ma aydnan soconin walaa qadactum waadiyan waadi iyo dooxana kama aydnan gudbin ilaa sharakuukum fi ljri ajarka waa idinla wadaagsadeen markaasuu nabigu yidhi xabasahum alcudru dadkaas cudurdaar baa xabisay oo dadka aayadda ay ka warramaysa ajarkii waa heleen waana iska joogaan camalkii ma qabanin waa daacadnimada haddii laakiin diintu aynan daacad kaa ahayn ood ka dhigato keliya shicaaraad iyo waxyaabo un halku dhig un keliya aad ka dhigato qalbigiina faarig uu yahay oo khiyaano un ay ku jirto taasi waxaa weeyaan haddaad xataa isdhibto suurada nin camal samaynaya aada uga ekaato wax camalkaagii aad ka dheefaysid ma jirayaan marka waa in lagu dadaalaa nusxiga iyo daacadnimada camalkaaga oo yar oo daacadnimo ay la jirtaa wuxuu ka khayr badan yahay camal badan oo daacadnimo aynan la soconin ayb idaa haddii nasaxuu ay daacad u noqdaan lilaahi alle ay daacad u noqdaan wax dembiya korkooda ma ahaanin iyo wa rasuulihi rasuulkiisa maa cala almuxsiniina muxsiniin korkooda ma ahaanin min sabiilin ay sabiilun wax jid ah korkooda ma ahaanin lagu ciqaabo marka min sabiilin tani marka waa fii maxalli rafcin ismu maadaas waa maada isimkeeduu noqonayaa maa cala almuxsiniina min sabiil ay maa cala almuxsiniina muxsiniin korkooda ma ahaanin min sabiilin ay sabiilun wax jid ah oo markaa lagu ciqaabo looga daba tago meeshanna asal kalaa ku jiro asalkaasina waxa uu yahay fii rafci alciqaabi can kulli muxsinin qofku marku muxsin yahay daacad uu yahay wanaag falayo dembiga waa laga waa yani waa laga kor yeelay ayb wallaahu alle gafuurun weeyaan alla dembi dhaafid badan raxiimun naxariis badan walaa cala aladiina kuwii korkoodana ay xarajun wax dembiya ma ahanin kuwan soo socdana walaa cala aladiina kuwii korkoodana wax dembiya ma ahaanin idaa maa atowka idaa atowka hadday kuu yimaadaan maada marka idaa hadday gadaasheed dhacdo waa iska zaa'ida ayb oo wuxuu yidhi yaa saaxi khud faa-ida maa bacda idaa zaa'ida maa bacda idaa zaa'ida waa sila marka hadda saas ma isdhilaac sidaasaa la leeyahay ayb silada marka maadaa mawsuula a maaha sila waa isdilaax zaa'idada loo isticmaalo lafteeda mawsuul ha u malaynin walaa cala aladiina kuwii korkoodana ma ahanin idaa maa atowka idaa atowka hadday kuu yimaadaan adiga litaxmilahum si aada u qaado oo aada markaa gaadiid u siiso dad baa nebiga u yimid iyagoo yacni jihaadkii rabo nebiga daacad ee alla daacad u ah rasuulkiisii daacad u ah nebigay u yimaadeen markaasay yidhaahdeen wax annagu gaadiida aan meeshii ku tagno safarkuna waa dheeriae ma haysanno ee rasuul allowna qaad na sii nebigana waa u waayey salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh walaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahanin wax dembiya idaa maa atowka hadday kuu yimaadaan litaxmilahum saad u qaaddo ood u xambaarto gaadiid u siiso qulta aad tidhi laa ajidu ma helayo maa shay ma helayo axmilukum aan idinku qaado calayhi maaga korkiisa aan idinku qaado ma helaya aad tidhi tawallow iska jeestay oo iska tegay markaasi tawallow marka waa idaada yacni waxaa weeyaan jawaabteedii idaa maa atowka markay ku yimaadeenood sidaa ku tidhi tawallow jeestay waa kuwii jeestay walxaal acyunuhum iyadoo indhahooduna tafiidu ay da-ayso ay shubmayso min addamci mamluu'atan xaal ay tahay mid laga buuxiyey min addamci ilin laga buuxiyey daacadnimadooday ku tusaysaa marka xasanan liajli xusnin murug darteedna sidaa u yeelayo anlaa yajiduu bianlaa yajiduu inaynan helin maa shay ayay ka murugoonayaan yunfiquuna ay bixiyaan oy isku nafaqeeyaan inaynan helaynin darteedna u murgoonayo marka anlaa yajiduuda bianlaa yajiduu baad ku qadaraysaa xasanantaana ku tacallujinaysaa marka inama asabiilu cala aladiina inamaa wax kale maahane asabiilu jidka laysku ciqaabayo cala aladiina kuwii korkooda u ahaaday yasta'dinuunaka idinku fasax ku weydiisanayeen walxaal hum iyaga oo aqniyaa hodan ah kuwa dembigale ee wax loo raacanayo waa kuwa wax ku weydiisanayo isti'daan fasax kuwa ku weydiisanayo inay kaa haraan walxaal hum iyaga oo aqniyaa-u tanaadiin ahoo xoolo haysto iyagoo waxay ku baxaan iyo gaadiid iyo haysto haddana adiga fasax ku weydiinaya kuwaas baa dembi iyo jid lagu ciqaabo markaa korkooda uu yahay raduu waxay raalli ku noqdeen bi an yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi haweenkii haweenka haray ee loo cudur daaray macooda inay ahaadaan bay raalli ku noqdeen alkhawaalif waa jamcu khaalifatin haweenkaana markaa loo jeedaa wa dabaca allaahu alla waa daboolay calaa quluubihim quluubtoodii buu daboolay fahum iyagu laa yaclamuuna ma oga waxba ma garanayaano waxba ma oga meeshaa marka iyadana waxaa laga qaadanayaa qofka awooddii alla geliyey hadduu alla ka hagrado qalbigiisaa la daboolayaa ciqaabta lagu ciqaabayaa waxay noqonaysaa qalbiga in laga daboolo haddii qalbigiisa la daboolana wuxuu noqonayaa qof markaasi khaatumo xumo iyo xumaan markaa yacnii ay halis ugu jiro ayb yactadiruuna ilaykum idaa rajactum ilayhim qul laa tactadiruu lan nu'mina lakum qad naba'na allahu min ahbaarikum yactadiruuna way cudur daaranayaan ilaykum idinkay idiin cudur daaranayaan idaa idaa goortii raidaa idaa goortii rajactum aada noqotaan ilayhim iyaga xaggooda a ku noqotaan qul waxaad tidhaahdaa laa tactadiruuha cudur daaranina lan nu'mina lakum idiin rumayn mayno warka aada sheegaysaan qad xaqiiqe ahee naba'ana allaahu allah noogu warramay oo noo sheegay min akhbaarikum idinka wararkiina allah noogu warramay oo noo sheegay wasayara allaahu alla wou arki doonaa camalakum camalkiina wa rasuuluhu rasuulkiisana wou arki doonaa camalka aada samaysaan uma markaa dabadeed turaduuna waa la idin celin doonaa ilaa caalimi alghaybi waxa maqane qeybka allaha ku cilmile intii ka abaa la idin celin doonaa washahaadati iyo waxa joogo allaha og fayunabi-ukum wou idinku waramayaa bimaa wixii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynaysaan inta marka nebigu uusan madiino kusoo laabanin baa loosii waramayaa oo waxaa la leeyahay markaad laabatood madiine ku laabata munaafiqiintii waa kuusoo safanayaan cudurdaar bayna ku weydiisan doonaan yactadiruuna way cudur daaran doonaan munaafiqiintii ilaykum xaggiinay usoo cudur daaranayaan ayb calaamaat calaa maa yaquuluuna yacnii waxa ay dhahayaan marka ayay ayay markaa yacnii ayay dhaha yactadiruuna way cudur daaranayaan ilaykum idinka xaggiinay idinsoo cudur daaranayaan haddaad mu'miniin tihiin idaa haddii rajactum aada laabataan ilayhim xaggooda aw laabataan qul waxaad tidhaahdaa laa tactadiruu ha cudur daaranina lan nu'mina lakum idiin rumayn mayno warkan aada ku cudur daaranaysaan ayb lan nu'mina lakum idiin rumayn mayno calaa maa taquuluuna waxaad sheegaysaan taa idiin rumayn mayno qad xaqiiqe ahe naba-ana allaahu allah noo sheegay oo noo khabray oo noogu waramay min akhbaarikum idinka akhbaartiina iyo waxa aad dhihi doontaan iyo intii aad markaa naga harteenba wixii akhbaartiinu ahayd allah noo waramay qad xaqiiqe ah naba-ana allahu allah noo waramay min akhbaarikum akhbaartiina xaggeeda allah noogaga waramay wasayara allaahu alla wou arki doonaa camalakum camalkiina wa rasuuluhuna wou arki doonaa rasuulkiisa yacnii camalkan la arki doono marka waa maxay fii maa bacduhu hadda kadib tan waaba gasheene hadda kadib camalkiina alle iyo rasuulkiisaa fiirin doono arki doono atatuubuuna inaad markaa towbad keenaysaan min nifaaqikum nifaaqiina inaad balka towbad keenaysaan am tuqiimuuna calayhi ama inaad nifaaqii dul joogaysaan ood ku nagaanaysaan tani dembigaani allah noogaga warramayo idiin rumaymaynee laakiin hadda kadib wixii ah alle rasuul waa idin fiirsan doonaan uma markaa dabadeed turaduuna waa la idin celinayaa ilaa caalimi lgaybi qeybka allaha ku cilmi leh yaa la idin celin doonaa intikaawa shahaadati iyo cilmiga joogaba allaha og waxa xaadirka a taagan fayunabi-ukum qeyb marka waa wixii dadka indhahoodii ka indhahooda ka maqan washahaadana waa waxa xaadirkee la dadka ay arkayaan qaarkood intaba allah ku cilmi leh fayunabi-ukum wou idinku waramayaa bimaa waxa kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynaysaan sayaxlifuuna billahi lakum ida inqalabtum ilayhim litucriduu canhum faacriduu canhum inahum rijsun wama'waahum jahannam jazaan bima kanuu yagsibuun sayaxlifuuna way dhaaran doonaan lakum idinkay idiin dhaaran doonaan dartiin sayaxlifuuna way dhaaran doonaan billaahi allay ku dhaaran doonaan lakum idinka dartiin bayna u dhaaranayaan idiin dhaaranayaan idaa haddii inqalabtum aada gadoontaan min tabuuka tabuuk aada kasoo gadoontaan ilayhim xaggooda aada usoo noqotaan ood usoo gadoontaan litucriduu inaad ka jeesataan saaad uga jeesataan canhum iyaga xaggooda iskaga dhaaftaan fa acriduu jeesta canhum xaggooda ka jeesta inahum iyagu rijsun dhawu rijsin qurun kuwa u saaxiiba waaye iyaga oo qalbigoodii baa nifaaqiya ka buuxaa wama-waahum meeshay u hoyanayaanna jahannamu jahannamo weeyaan jazaan yujsawna waa la abaalmarinayaa jazaan abaalmarin bimaa kii sababkii baa lagu abaalmarinayaa kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay kasbanayaan yaxlifuuna way dhaaranayaan lakum idinkay idiin dhaaranayaan dartiin bay markaa yacnii u dhaaranayaan litardaw inaa litardow inaad raalli noqotaan canhum iyaga xaggooda aad ka raalli noqotaan fain tardow haddii aad raalli noqotaan canhum iyaga xaggooda aad ka raalli noqotaan fa ina allaha alleh laa yardaa ma raalli noqonayo cani ilqowmi qole xaggood ka raalli noqon maayo alfaasiqiina daacadii rabbi ka baxay soo noqodkoodaa dambe marka waxa ay sheegi doonaan baa marka alleh tilmaamayaa wa ficlan marka sidaas baana dhacday waa yimaadeen nebigay xadiidkii dheeraaye kacbi ibni maaligay ku jirtay waa u yimaadeen nebiga cudurdaarkoodii bay qadimeen waana dhaarteen rasuulkana daahirkoodaasuu ka aqbalay saraa-irtoodana ilaahayba u tala saartay waana iska daayey kacbu bnu maalik iyo hilaalu bnu umaya iyo muraaratu bnu rabiica iyana saddexdaa ninna iyagu munaafiqiin maynan ahayn dagaalkiina waa ka hareen iyaga runtay iska sheegeen rasuul alla wax cudurdaara ma qabno maalin aan ka xoog badnayn ma jirin maalintii aan kaa harnay laakiin waxbaa si naga noqday cudurdaarkaa markay iyagu sidaa ay warkii u caddeeyeen konton habeen baa marka laga aamusnaa oo nebigu sal ll ly slam wuxuu amray nimankaa in la gooyo aan lala hadlin la salaamin maadaama dembi ay ku dhaceen weyn kontonkaa habeen baa laga aamusnaa markii dambena kuwaa towbadoodii baa soo degtay wacala alhalaatati aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bimaa raxubat aayadahaasaa marka iyo ammaan la ammaanayo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wakunuu maca asaadiqiin yaa soo degtay kuwan cudurdaarka beenta ah sheegay ee nebiga sida daahirkaa oo iska taga yirina hadal hadalkii ugu darnaa baa alla kaga waramayo oo waxa uu yidhi inahum rijsun waa taas marka qofka inuu ilaahiisa un run u sheego iyou ku badbaadayaa wax kasta iyo dhib kasta uga badbaadayaa rabbigiisa inuu run u sheego laakiin haddii uu yidhaahdo dadka isku qanci haddii uu is yidhaahdo oo dadka dhexdooda waxaad ka samaysaa qanaaca iyo wax ka raaraadso allana uunan dan iyo ka gelin ee marka dambe un qofkaasi dadkuna waa ku ceeboobayaa dhexdooda allana waaba ku ceebeysnaaba sayaxlifuuna billaahi allay ku dhaaran doonaan magaciisa lakum idinkayna idiin dhaaranayaan dartiin idanqalabtum idaa goortii inqalabtum aada laabataan ilayhim xaggooda aada u laabataan litucriduu saaad uga jeesataan canhum iyaga xaggooda saa uga jeesataan fa acriduu ka jeesta canhum iyaga xaggooda ka jeesta inahum iyagu rijsun dawuu rijsin qurun kuwa u saaxiiba waay wama-waahum meesha ay u hoyanayaanna jahanamu jahanamo waay rijsigaana marka waa nifaaqa ay ku jiraan jazaa-an yujzawna dalika kaagaasaa lagu abaalmarinayaa jazaan abaalmarin bimaa kii bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay kasbanayaan yaxlifuuna lakum litardaw canhum yaxlifuuna lakum way idiin dhaaranayaan litardaw canhum saaad xaggooda raalli uga noqotaan oo rido alle iyaga ma fiirinayaane idinka inaad un raalli ka noqotaan bay rabaan fain tardow haddaad raalli ka noqotaan canhum iyaga xaggooda fa in allaha alle laa yardaa ma ka raalli noqonayo can ilqowmi qolo alfaasiqiina daacadiisii ka baxay qolo daacadii rabbi ka tagtay rabbi raalli ka noqon maayo oo fisqigoodu gaalnimo gaarsiiyey alacraabu ashaddu kufra wanifaaqan waajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulihi wallahu caliimun xakiim halkanna marka sinfi kalaa la gelayaayo niman kaleo iyaga marka reebaadiye ah oo ayaa xaalkooda laga warramaa oo iyagana daahirka ka islaamay laakiin diintii iyo waxba markaa aan ka haynin marka alla wuxuu leeyahay alacraabu reer baadiyaha dadka ahlu badwiga ah ashaddu iyaga ayaa adkaan badan oo darnaan badan kufran xagga gaalnimada iyo wa nifaaqan xagga munaafiqnimada min ahli lxadari dadka magaalada joogo oo markaa kuwan madiino jooga kuwaas baaba ka daran baa la leeyahay ayb wa ajdaru iyaga ayaa ku haboonaansho badan oo u dhowaanshiyo badan allaa yaclamuu bianlaa yaclamuu inaynan ogaanin xuduuda maa shay xuduudii anzala allahu alla uu soo dejiyey inaynan ogaanin ayagaa ku habboon calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisa uu kusoo dejiyey wallaahu alle caliimun weeyaan alla ogaal badan oo cilmi badan axwaasha addoommadiisa aada u yaqaano xakiimun xikmad badan oo maamul wanaagsan wa min alacraabi reebaadiyihi man ayaa ka mida yatakhidu ka dhiganaya maa waxa yunfiqu ou bixinayo oo jihaadka iyo uu ku bixinayo maqraman qaan ka dhiganayo qaan laasim un ku ah oo uunan thawaab iyo waxba ka rabin iska bixi un ay ka tahay wax thawaaba iyo ajarna uunan kaba rajaynaynin wayatarabbasu idinla suganayo bikum idinka idinla koranayo idinla suganayo addawaa'ira buu idinla suganayaa musiibo wareegayso calayhim korkooda ha ahaato daa'iratu saw-i xumida wareegayso dushooda ha ahaato wallaahu alle samiicun weeyaan mid maqlid badan waxay sheegayaan maqlaya caliimun cilmi badan ogaal badan wa min alacraabi reebaadiyihi man ayaa ka mida yu'minu rumaynaya billaahi alle walyowmi alaakhiri maalinka aakhirana rumaynaya wayatakhidu ka dhiganaya maa waxa yunfiqu uu bixinayo qurubaatin u dhowaanshiyo ka dhiganayo cinda allaahi ilaahay agtiisa qurbaad yacni waxyaabo loogu dhowaado ka dhiganaya cinda allaahi alla agtiisa iyo wa salawaati rasuuli rasuulka ducadiisa ka dhiganayo waxa uu bixinaya wuxuu ka dhiganayaa inuu alle ugu dhowaado ducada rasuulkana ku helo alaa hoy inahaa iyadu qurbatun dhowaanshaa lahum iyaga usugnaatay dhowaanshaa kuwaa usugnaatay oo allay u dhowaanayaan sayudkiluhum ullahu alla waa gelin doonaa iyaga fii raxmatihi naxariistiisa dhexdeeda u gelin doonaa in allaha alla gafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan halkan marka labada reebaadiyaha iyo anwaacdoodu alla ka waramayaa ee dadkii markaa reebaadiyuhu maynan soo hijroonin meel nebigii uu joogo ma imaanayaan waxma dhegaysanayaan cilmi la-aanta iyo jahligaa marka waxay gaarsiinaysaa waxyaabahan la tilmaamayo ayb alacraabu reer baadiyaha ashaddu iyaga ayaa darnaan badan kufran xagga gaalnimada iyo wa nifaaqan iyo xagga nifaaqa munaafiqnimada oo kuwan kale iyagaa ka daran sababtu maxay tahay lijafaa-ihim qala yacni qallafsanaantooda wa qaswati quluubihi wa qaswati quluubihim quluubtooda adkaanteeda wa qilati mushaahadatihim liahli lkhayri iyo dadka ahlu khayrka aragtida ay arkayaanooba aada u yarba jamaaco male jumcana male dadkii ahlu khayrkaana ma arkayo xaggee marka khayrkii marka uga imaanayaan ayb wa qilati mushaahadatihim liahli lkhayri waxyaabaha marka fahum lidalika intaa lasoo sheegay darteed waxay noqdeen marka aqsaa quluuban kuwa adkaan badan xagga quluubta wa aqalu cilman xagga cilmigana yaraan badan weeyaan iyagu marka bixuquuq illaahi ilaahay xuquuqdiisa ay cilmi u yeeshaan kuwa ay aada u yar tahay alimaamu abari sidaasuu yihi abu jacfar abari meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa qofka kulamaa uu dadka culimada ka fogaado oo dadka ahlu khayrka oo cilmiga sheegayo ee xigmadda markaa xagga alle ka timid iyo rasuulka iyo dadka u baahinaya u sheegayo hadduu ka dheeraado oo uu qol isku xiro isaga ama uu isagu yacnii kaba fogaado wacdiga iyo khayrka iyo dadka ahlu khayrka waxay sheegayaan uu ka dheeraado qofkaasi arrintaa wuxuu ka dhexlayaa qaswatu lquluub qaswatu lqalbi qalbi qallayl ayuu ka qaadayaa qalbigiisu haddii uu qallalana macruufna ma garanayo munkarna ma garanayo wixii macruufka ahaana munkar buu u garanayaa wixii munkarka ahaana macruuf buu u haystaa waana midda marka aayadda ka warramayso saa darteed qofka waxaa laga rabaa marka noloshiisa afar iyo labaatanka saac waqti inuu leeyahay uu dhagaysto dad isaga ka cilmi roon eekhayr uu ku tuhmaayo inuu dhagaysto si qalbigiisu u jilco haddii marka adigu aad ka dheeraato dadkii cilmiga lahaa ra'yigaagii iyo xataa aada istiraahdo aafadana meelaha ay ka bilaabato waay xaqiiqatan oo waxaa la yidhaahdaa ninkan la yidhaha jahmu bnu safwan bidcadan jahmiyada la yimide nin aada u khayr daran ahaa taariikhda laga qoray iyo taraajimtiisana khayr daro un keliya ay ka muuqato ninkaa aafadii ugu horreysay raacday waxay ahayd nin cilmi lena ma ahayn niman wuxuu arkay falaasifo hunuud ah oo la dhihi jiray samaniya ayuu arkay oo wax sheeg sheegayaan markaasaa waxaa la yidhi adigu ilaahaaga ma aragtay maya ma maqashay isagoo hadlaya maya ma taabatay maya exawaastaada wax aadanba ku dareemin adiga dareemayaashaada wax aadan ku dareemin see u rumaysay dheheen marka meeshii marka shubhadaas uu culummo su-aali lahaa ama uu wardiinkii xaggiisii u carari lahaa leanna diintu shubhada iyadaa daaweyse yaa ayuha nnaasu qad jaa-atkum mawcidatun min rabbikum wa shifaaun lima fi suduur ma aadin wuxuu is yidhi adiga wax kaa cilmi roon male dadkan culimmadan iyo waxaan faraha ka qaad ka tag markaasuu wuxuu galay qol ayuu isku xiray afartan maalmood salaad xataa ma tukanin afartankaa maalmood wuxuu ka soo baxay isaga oo wato ilaahay tilmaamihiisa iyo asmaa'diisa diidayo oo dhahayo ruuxdaba lama arko wax jirana waa tahay saa darteed marka yacnii ilaahay marka ruuxdiina wax tilmaanaya waxba male waxyaaba noocaasu intuu akhriyey falsafo samaystay ayuu qur-aankii iyo sunnadii wax badan oo ka mida inuu inkiro bilaabay oo ilaahay subxaanahu watacaala macduum oo kale uu kasoo saaray dhibkaasna waxaa u keenay shubhadii w dadkii ka daaweyn lahaa mausan la aadin ayb marka qofku inuu isku xiro meel diinba waaba dadaalaaba ha yidhaah hadduu doono diintan jecelahay hadduu doono ha dhaho haddaad istiraahdo waa ka maarantaa dadka diinka akrinayo adiga markaa yacni aada istiraahdo waa ka maarantaayo waa isku filan tahay ood kaligaa meel isku xirto shaydaanka waa ku fidnaynaya adiga shaydaanka markuu shubho qalbigaaga geliyana wax kaa saaraya kaa furfuraya ma leh khaatimo xumo inay kugu dhacdaa laga yaabaa marka saa darteed qofku marka inuu dadka ahlu khayrkaa ku dhex jiro aaday muhim ugu tahay ayb alacraabu reer baadiyaha ashaddu iyagaa darnaan badan kufran xagga gaalnimada wa nifaaqan iyo xagga nifaaqa munaafiqnimada wa ajdaru iyaga ayaa u dhowaanshiyo badan allaa yaclamu inaynan ogaanin bianlaa yaclamuu yacnii inaynan ogaanin bay u dhowaanshiyo badan yihiin xuduud xuduuda maa shay xuduudiis anzala allahu alla uu soo dejiyey calaa rasuulihi uu kusoo dejiyey yacnii waxa alle uu rasuulkiisa kusoo dejiyey xaqiiqdooda iyo fahamkooda inaynan ogaanin iyagaaba ku habboon sababtoo ah dad maba ku dhex jiraanba iyaga iyo geelaa wada socdo iyaga iyo geela yaa wada socdo xoolo unbay markaa sayntii ku dhegan yihiin ama beeray falayaan waxaa laga yaabaa dadba inaysan is arkaynin marka xaggee ka baranayaan diinkii marka qofku haddii laakiin magaalada uu ka warqabo magaaladii uu joogo uunan u go-in ama beerfalid uunan u go-in ama xoolo dhaq keliya aan u go-in ama markau soo shaqaystaba uu markaa meel yimaado diinkii magaaladii marka uu joogo dadkii jumcada la ogo jamaacadii la ogo waa fiican yahi waqtigan hadda aan joognana qofka asagoo arigiisa iyo geeliisa la jiro xataa diinkii waa dhegaysan karaan tu marka yacni wax ku kusoo shubto yacni meelahan waxyaabahan lagu soo shubto tafaasiirta qur-aanka ama xadiidka nebigaba saa u dhagaysan karaan waa ka bixi karaa ilaahay waaba fududeeyeyba laakiin reer baadiyo hawshaasi ma uu gacan furan yahay maya walidalika nabiga sala ll ly slam wuxuu yidhi man badaa jafaa man badaa ninkii baadiyoobo jafaa waa qalalayaan ayb sidaasaa nabiga sal ll ly slam uu yihi marka inkastoo mararka qaar reer baadiyanimada la ammaano oo qofku haddii magaaladii diintaadii aada ku haysan weyso oo fitna ay magaaladii ka dhacdo markaas ninkii geellana geeliisa ha aadaa layidhi ninkii lo-lena lo-diisa ha aado ninkii arilena arigiisa ha aada ka beerlena beertiisa ha iska tago marka dadka ku dhex jirkooda fasaad iyo dhibaatou kuu sameynayaa mar haddii xaaladaa la gaaro waa la ogolyahay laakiin xaalad kale maya inta jumco iyo jamaaco lagu oogi karo magaaladoo dad khayr leh ay joogaan qofka inuu iyada joogaa u fiican wallaahu alla caliimun mid ogaal badan waa xakiimun xikmad badan oo falsan wa min alacraabi reebaadiyihi man ayaa ka mida yatakhidu ka dhiganaya maa waxa yunfiqu uu bixinayo maqraman ka dhiganaya qaan adiga shaygan haddii uu qaan kugu yahay iska gud unbay kaa tahay intay ku dhibto ood dhibsato ood nacdo ayaad uun iska gud keliya ay kaa noqonaysaayo wax ka dambeeyo iyo thawaab iyo badanaa qofka kama rajeeyo nimankani marka nafaqada ay jihaadka ku bixinayaan qaanoo kale ka dhigteen wax uun iga bixi uun bis oo wax thawaaba ka rajayn maayaana laga wadaa wa min alacraabi reebaadiyihi man ayaa ka mida yatakhidu ka dhiganaya maa waxa yunfiqu uu bixinayo ou fii sabiilillahi ku bixinayo maqraman qaan ka dhiganaya isaga laasim ku ah oo thawaab aan laga rajaynaynin wayatarabasu idinla suganaya bikum idinka addawaa'ira masaa'ibta wareegayso mid idinla suganayaa ka mid a calayhim iyaga korkooda ha ahaata daa'iratu saw-i xumida wareegayso habarna waxna waa laga dhigi karaa duco khabarna waa laga dhigi karaa calayhim korkooda waxaa a daa'iratu saw-i xumida wareegaysaa dushooda ah wallaahu alla samiicun mid maqlid badan waa caliimun ogaal badan wa min alacraabi reebaadiyihi man ayaa ka mida yuuminu billaahi alla rumaynayo walyowmi alaakhirina rumaynayo kulligood ma wada xumo kuwa fiicanna waa jiraan ayb ayb kuwan dambe marka mujaahid wuxuu yihi waa banuu muqarin oo min musaynata qoladaa ka mida qolo kale waxay yidhaahdeen aslam iyo khifaar iyo juhayna yaa laga wadaa nabigana sal ll l slam waa kii yihi aslam aslamu wakifaarun wa shay-un min juhaynata wa musaynatu khayrun cinda allahi ywma alqiyaamati min tamiimin wa asad bni khusaymata wa hawaasin waqadafaan qabaa-ilku kala fadilay kuwaana waa kuwan aayadda gadaala tilmaamaysa kuwa laga laga fiican yahay oo nebigu uu leeyay waa ka waa laga fiican yahayna waa kuwa aayadda hore tilmaamaysa man ayaa ka mida yu-minu billaahi alla rumaynayo walyowmi alaakhiri maalinta dambe aakhira rumaynayo wayatakhidu ka dhiganayo maa waxa yunfiqu ou bixinayo qurubaatin ka dhiganayo dhawaashiyo wax uu ugu dhowaado cinda allaahi ilaahay agtiisa qurba jamcu qurubaat waa jamcu qurbatin qurba iyo markaa yacni dhowaansho alla uu ugu dhowaado iyou ka dhiganayaa cinda allahi alla agtiisa wa salawaati rasuuli rasuulka ducooyinkiisuu ka dhiganayaa oo waxaan marka uu sheegayo waxaan uu markaa bixinayo iyo uu dhiibayo jidka alle uu ku bixinayo qurbo alle alle u dhowaansho ilaahay agtiisa inay qurbaad uga noqoto ayuu rabaa rasuulkana uu ugu duceeyo aayadda imaan doonto say tilmaamaysaa wa min alacraabi man baa ka mida yuuminu billaahi alla rumaynaya walyowmi alaakhirina rumaynaya wayatakhidu ka dhiganaya maa waxa yunfiqu uu bixinayo qurubaatin ka dhiganayo dhawaan waxyaabo markaa uu ugu dhowaanayo cinda allaahi alla agtiisa wa salawaati rasuuli rasuulka ducooyinkiisau ka dhiganayaa yacnii mid lagu helo rasuulka ducadiisau ka dhiganaya alaa hoy inahaa qurbatun lahum inahaa iyadu qurbatun dhowaanshiyo lahum iyaga usugnaatay waaye ayb oo marka yacni qurubaadkan iyo nafaqadan ay bixinayaan qurbatun dhowaanshiyo weeyaan lahum iyaga ay u tahay ayb oy alla ugu dhowaanayahum sayudkiluhum llahu alla wuxuu gelin doonaa fii raxmatihi naxariistiisa oo jannadii ina allaha alla gafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina tabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canh wasaabiquuna kuwii hormaray alwaluuna ee horeeyey min almuhaajiriina muhaajiriinta xaal ay yihiin walansaari ansaarti xaal ay yihiin ayb iyo wladiina waladiina kuwii itabacuuhum raacay iyaga biixsaanin ku raacay wanaagga ku raacay radia allaahu canhum allah ka raalli noqday xaggooda waraduu iyaguna way raalli noqdeen canhu alla xaggiisa wa acadda lahum alla wuxuu u diyaariyey jannaatin jannooyin jannooyinka oo tajrii ay qulqulayso hoo dareereyso min taxtahaa hoosteeda taxtahaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo ay dureerayaan khaalidiina xaalayihiin kuwii waaraya fiihaa jannaadka dhexdooda abadan weligood ku waarayo dalika kaagaasi alfawzu liibaan waa alcadiimu weynin badan halkana marka qolo kalea alla marka ka hadlayaayo kuwan ka duwan waa muhaajiriin iyo ansaar saxaabadii baa laga waramaa wasaabiquuna kuwii hormaray oo iimaankii iyo khayrkii bay la hormareen alwaluuna ee horeeyey min almuhaajiriina xaalay yihiin muhaajiriin iyo walansaari ansaartii muhaajiriin marka waa dadkii hijr soo hijrooday qabla alfatxi inta aan makaba la furanin dadkii markaa soo hijrooday oo intay islaameen madiino yimid maka inta kasoo tageen ama dhulkoodiiba kasoo tegeyn nebiga usoo hijrooday muhaajiriina la dhahaa ansaartuna waa dadkii soo dhoweeyey madiino joogay mujtamacii marka rasuulka sala allahu calayh waali wasalama rumeeyey waxay ka koobnaayeen muhaajiriin iyo ansaar markii maka la furtay kadib dadkii islaamay dabcan hijra markaa waa iska dhammaatay oo maka laga soo hijroodo leanna daar islaam ay noqotay kuwa iyaga waxaa la dhahaa muslimat lfatxi dadkii maka furashadeedii ku muslimay waa saddex qoloba saddexda qolaba waa saddex qolo oo mar hadday iimaan nebiga ku rumeeyeen saxaabinimadaa ay heleen ku dhinteen iimaankaa ee dhammaantood ilaahay uu ka raalli noqday aayadda suurat lxadiidna waa tilmaamaysaa laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakula wacada allahu lxusna wakulan wacada allahu lxusna waa kala fadli badan yihiin laakiin kulligood wanaag baa loo yaboohay ayb waxaa la raaciyey marka waladiina tabacuuhum biixsaaninna waa la yihi kuwii iyaga taabiciintii waay dadkii saxaabada ku raacay ixsaan iyo wanaag kaga daydayna iyaguna alla waa ka raalli noqday ayb marka qarnigii saxaabada iyo taabiciintii waqtigii nebiga asxaabtiisa joogeen taabiciintu ay joo iyo qarnigii ka dambeeyeyba waa laba qarniyo marka aayaddu khayr uga marqaati kacday sunnadana qarnigii saddexaad ayay ku dartay khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka marka kuwaasa ugu kheyr badan ayb dadka marka aan intaa noqonine gadaal un ka yimid waxaa laga rabaa wasfigan waladiina tabacuuhum biixsaanin inay ku dadaalaan oo ay dadkaa wanaag ku raacaan kow ta labaadee kale laga rabaa waxay tahay wax cuqdada qalbigooda inaynan u gelinin dadka alla sidaan u ammaanayo wladiina jaa-uu suuratu lxashri buu alla ku sheego waladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaani walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu iyaga marka qalbiga inaadan gili iyo xiqdi xasad iyo cay iyo midna aadan ugu haynin dadku intaas waay marka nin saxaabi noqdo muhaajir ama ansaar ah iyo muslimat lfatxi iyo nin ku raacay wanaaggaa ku raaco kaga dayday oo aan qalbigiisa cuqdad saxaabada u gelinin saxaabada marka inaan qalbigooda qalbiga qofka unan cuqdad u gelinin iimaankay ka mid tahay xadiidkii nabiga sal ll ly slam wuxuu ahaa ansaar isagoo ka hadlayo laa yubgiduhum ilaa munaafiq walaa yuxibuhum ilaa mu'min munaafiq unbaa noco mu'min unbaa jeclaado waaba tilmaan dadka lagu kala saaro ayb wasfigaas ansaarinimadana muhaajiriintana waa ku dhaboobaa waxana waa ku dhaboobayaa ansaarta inkastoo uu calam iyo magac u noqday dadkii madiino joogay haddana dadkii soo hijrooday nebiga garab istaagay ansaar waa yihiin iyaga xataa qur-aankana alla waa ku sheegaya wayansuruuna allaha warasuulahu buu alla leeyahay muhaajiriintii markuu tilmaamaya wayansuruuna allaha warasuulahu buu yii marka dadkaa nebiga u gargaaray qofkii xiqdi iyo xumaan u qabo qofkaasi waa munaafiq diinta waa un ku gambanayaa ayb waqtigan hadda aan joognana de sabiga cayda asxaabta iyo aad bay usoo caan baxday dad marka waxaad arkaysaa tawxiid baa loo laqinaa laleeyahay oo haddana laleeyahay waxaad markhaati ka noqotaan abubakar inuu naarta ku jiro cumar inuu naar ku jiro caaisha inay naarta ku jirto nebiga xaaskiisii waxaa dad loogu laqinayo yaad maqlaysaa adduun iska fasaaday waay ilaahayna asxaabtiisu wuxuu leeyahay raalli baan ka noqday kaasina wuxuu leeyahay naaray ku jiraan isaga haddii uunan ka toobad keenin naar ku jirayo dadkaas marka in aada laysaga ilaaliyo waayo asxaabta rasuulka caynaya waana shiicada noocyaday doonaanba ha ahaadaan wasaabiquuna kuwii hormaray wasaabiquuna kuwii hormarayo iimaankii ku hormaray alawaluuna horreeyeen min almuhaajiriina xaal ay yihiin muhaajiriin walansaari ansaar ay yihiin waladiina iyo kuwii itabacuu raacay hum iyaga biixsaanin ixsaanka ku raacay radia allahu alla uu ka raalli noqday canhum xaggooda waraduu iyaguna way raalli noqdeen canhu alla xaggiisa waa ka raalli noqdeen wa acadda lahum alla wuxuu u diyaariyey jannaatin jannooyin jannooyinka oo tajrii ay dureerayso taxtahaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo ay dureerayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waaraya fiihaa jannaadkaa dhexdooda abadan weligood daalika kaagaasi alfawzu liibaan waayo alcadiimu weynin badan tan marka waxay kutusay khaatumadooda inay wanaag ku dhammaysanayaan mar haddii janna alla u ballan qaaday muhaajiriin iyo ansaar in marka waxay kutusaysaa iyagu gadaal aynan markaa dad yacnii ka khaatumo xumaysto inaynan noqonaynin hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed